Suuqa kalluunka xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa inta badan ku ganacsada dad danyar ah oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kalluunka badda. Suuqa waxaa ka dhisan guddiyo u xilsaaran nadaafadda suuqa kuwaas oo wasaaradda kalluumeysiga ka codsaday inay ka caawiso agabka nadaafadda iyo agabyada kale ee muhiimka u ah ganacsigooda kalluunka. Axmed Cabdi oo ka mid ah ganacsatada suuqa kalluunka degmada Kismaayo sidoo kalena ka mid ah guddiga nadaafadda ee suuqaasi ayaa ka warbixiyay sida ay uga shaqeeyaan nadaafadda suuqa isagoona wasaaradda kalluumeysiga ka codsaday inay ka caawiso agab muhiim u ah shaqadooda sida agabka nadaafadda iyo agabyo kale.
annaga iyo guddigaba oo innagoo isku xidhan iyo shacabka ku nool suuqa oo malaayleyda aad baa nadaafadda aan iskaga qabannaa ha ahaato malaayga hadduu imaado marka la qalo caloosha laga bixiyo madaxa laga tuuro wasaqdaa iyada ah waxay ku dhacdaa marka horey foosooyin aan u samayn kadib markaan qaadayna aad iyo aad gaargacanaa la saaraa baabuurkaa loo geeyaa golofisaa loo gashtaa dharkii loogu talagalaa loo qaataa si nadaafaddaa loo asturay annagoo ah markaas guddigii guddoomiyihii shaqaalihii suuqii oo malaaley ay ka kooban tahay nooc walba leh aad iyo aad meeshaas gacanteenna aad u wada saarnaa waxaan u heegannahay ama aan u taagannahay inaan nadaafadda suuqa qashinkiisa aan iska fogeyno haddaanan iska fogeyno de cudurro xunxun baa ka qaadayna inaan iska fogeynana waajibna saaran waa inaa wasiirka iyo wasaaradda inay meeshaasi mashruucyo iyo horumarin ay noo keenaan nooc walba leh waxaan ka codsanaynaa codsigeenna tixgelin aan u siinaynaa wasiirka iyo agaasimayaasha iyo maamulka jubbaland dhammaanba waxaan ka codsanaynaa inay waxaa uga qabtaan wax allaal wixii agab suuqaasi u baahan yahay baahideennana waa u sheeganaynaa aad iyo aad baan ugu baahannahay waxqabashadooda ganacsatada suuqa kalluunka kalluumaysatada iyo guddiga nadaafadda suuqaasi oo iskaashanaya ayaa ka shaqeeya nadaafadda suuqa sida suuqu uu u noqdo mid nadaafadiisu ay wanaagsan tahay